الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii toddobaad min kitaabi safiinati الnajaa faslun haadaa faasilu fasalkani wuxuu ka hadlayaa waxyaalaha caynu najaaso ah oo najaaso caynteed ah oo inta bedelmay u wareegay cayn kale oo daahir ah shay najaaso ahaa oo bedelmay oo u wareegay daahir isbedel ku dhacay shaygii sifo u lahaabuu ka tegay sifo kaleoo u gadoomay weye waana saddex shay keliya waa saddex shay ayib saddexdaa shay waxa weeyaan kitaabka inoo sheegaya aladii midka yadhuru daahirooba min annajaasaati najaasooyinka xaggooda halaaatun waa saddex waa saddex alkhamru kow khamradii idaa takhallalat markay khalowdo binafsihaa nafsad ahaanteeda markay khal u noqoto isku bedesho khamrinimadii ka baxdo iyo wajildulmeytati meytada maqaarkeeda iyo haraggeeda shay baktiyey meyto ah sida neefkii xoolaha ahaayoo kale haraggiis idaa dubiqa laakiin markii la megdiyo waa labo kan saddexaadna wamaa weeye saara ahaaday xayawaanan xayawaan noole wax noqday noolow noqday awalna ma ahayn wamaa shay saara ahaaday xayawaanan markii gudaha loo galo fasalka saddexdan shay shayga ugu horeeya waa khamrada kullu muskirin shay kasta oo dadka ka sarqaamiya baa khamre la yidhaahdaa maxaa khamra loogu baxshay litakmiiri alcaqli litakmiirihaa alcaqla caqligay dabooleysaa caqligii baa dabool baa fuulaya qofka aan si kalou noqonaya way dabooleysa khamradu waa najaaso laakiin markay nafteeda u qalowdo iyadoo aan la farsamayn oo wax lagu dardarin oo waxba lagu qaban nafteeda isku bedesho oo wixii wax ka waalinaya ka ba-aan waxay noqonaysaa daahir khal bay iska noqoto wax laguma darin wax laguma samayn waaya khal bay iska noqoto cilladii najaasanimada iyo cilladii xaaraam noqoshada oo waalinta ahaa inay wax cid wax ka waalinayso baa meesha ka baxay taasi wataa haddii shay lagu dhex daro shaygu wuxuu doono ha noqdo si ay isku bedesho waxa wax ka waalinaya uga ba-aan ma daahiroobayso waxaa lagu dhex riday waxbaa lagu dhex dhex daray mada khamradii marka haddii hadda inta qorax laga qaado hoos la geeyo ama hoos laga qaado qoraxda la geeyo dhib ma laha shayga labaad waxaa weeyaan waa jildulmeytati baktiga haragiis idaa dubiqa markii la megdiyo meyta maxaa la dhahaa horta shayga dhintay ee baktiyey ee noloshii ka ka baxday iyadoo aan la gowricin gowrac sharciya gowrac la-aan shayga naftu ka dhacday haragiis hadda laakiin waxaa loo jeedaa waa shaygaasoo markii haragiisa la magdeeyo magdintu daahir ku noqonaya wey shay haddii la magdiyo haragiisa magdintu waxa weeye shayga in baruurihii iyo xayrihii iyo waxyaale hilbihii iyo waxaasoo dhan laga xaquuqo maqaar haragga lama caadiya ama sar caadiya laga soo reebo oo markaa misna la daahiriyo wax kulul inta lagu xoqo laga dhameeyo waxaas shayga marka markii haraggiisa la megdiyo megdintu waxu taraysoo daahir ku noqonaya weeye kan la sheegayo waa shayga markii naftu ka dhacday dhimashadaas bakti ku noqday hadduu doono ha noqdo xayawaan aan hilibkiisaba la cunin ay iyo doofaar iyo wixii ka farcama iyaga sartooda iyo maqaarkoodu daahirin ma soo galaan waa najaasatlcayn cayn ahaan bay najaaso u yihiin dabqintana waynu fasirnadoo fadalaadka ama waxyaalaha dheeraadka ah oo haragga ku dhegan waa in laga xaquuqo wey haddii biyo lagu shubo haraggaasi waa inuusan urayn sida hargihii lagu dhaansan jirad oo kale sibraar iyo tabad iyo waa shay macnaha hargihii wax lagu shuban jira oo kale waa inuu noqdo caadi ah xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam neef bakti ah buu nebigu arkay neef arioo bakti neef la siiyey buu ahaa gabadhii maymuuna sadaqada laga siiyey war maa haraggeeda ku intifaacdaan bay yidhi waxay dhaheen nabi allow waa innahaa meytatun inamaa xaruma aglaabi in la cunaa xaaraane maqaarkeeda haddaa hagaagsataan waa laydiin ogoli shayga saddexaad waxa weeyaan oo daahiroobaya oo najaasanimo inta ka baxay daahir noqonaya waa wamaa saara xayawaana wamaakii saara ahaaday xayawaana noole neef baa meel ku baktiyey baktigii neefka harag meeshiisa yaallay baaba wuxuu isku bedelay noole wax nool bahallaan nool nool baa ka dhasha baktiga dixirile bahallo kale leh waxaasaaba ka dhashay xaggee ka yimid shaygaan meesha ku baktiyay oo ka yimid najaasada ahaa hadda laakiin shaygaan waa shay soconayoo neefku jidhoo noolo ah mutanajis ha ahaadee noolow isku bedelay daahir weeye waada wakaa saddexdaa shay weeye culimada nadara bacdulxudaaqi dadka fahmada badan oo min ashaaficiyati ka mid a daymaa ku jidha bay dheheen meeshaan fii hada alixtimaal macnaha arrinkan kownul xayawaan makhluuqan fiihaa xayawaankan najaasadan waa baa dhexdeeda laga abuuray laa minhaa iyada kama lagama abuurin wahuwa nadarun wajihun waa arrin fiirale arrintaas muhiim ah shaygaani najaasadan agteeda ka dhashay najaasadu lafteedii oo shaygii noqotay maaha bay leeyihi kana wuxuu leeyahay irshaadku wadaalika lixuduusi اlxayaati fiihi shaygan waa noolaaday bahalladan iyo waxaan baktiga ka dhashay wاlcilmu اlxadiiث wy cilmigan hadda maanta adi dambe ee casriga ah alyowm ee yaqdacu wuxuu goynayaa bibudlaani hada اlkalaam hadalkan jirid la-aantiis wayuhbit wuxuu sugayaa wayu-akid adkeynaya ana duud dixirigan iyo waxaan meesha ka dhashay waxaa laga abuuray macnaa ka yimid min bakteriya xowla najaasa najaasadaas bakteriyadeeda dhinacyadeeda laa min anajaasati nafsaha najaasadii lafteedii baa bahal noqotay maaha wa binaan calaa dalika arrinka haddii lagu socdona fatamhiilu bi hada in lagu miaaliyo maa saara xayawaana saddexdii shay lagu daro laa yasix ma haboona waay naylu rajahuna isna waa taabanaya hadda labaan ka fiirinay soo ma waa baraarujin bay mudanta taa halkaasaa la dhigay waxaa la soo raacayaa fasalka ku xiga faslun haadaa faasil wey annajaasaatu najaasooyinku halaathun saddex weeyaan saddex axkaamtii najaasaadka laga hadlaya horta marka hore waxaa la yidhi najaasada labaha loo qaybiyo najaasa daahiraha iska muuqata iyo mid baadino ah oo qarsoon midda daahirkaa iska muuqata waa midda axkaamta iyo kitaabku ka hadlayo halkay noogu taallaa midda baadinka ah oo qarsoon hiyo alatii dakarahaa a'imatu tasawufi culimada tasawufku miday sheegaan weeyo akhlaaqda culimada ka sheekaysa iyo zuhdiga ee raggii wanaagsanaayee hore ilaahay aada ugu xirnaa adduunyada iyo shahawaadkeeda ka fogaa miday sheegaan weeye oo qofka ay ka dahiriyaan ka nadiifiyaan waxyaalaha xunxun waaye inama almushrikuuna najasun soo lama dhihin najaaso gaalka haddaad taabti taabati kaasoo raacaysa maaha qalbigay najaaso ka yihiin weye balaaya qalbiga ugu jira ee gaalnimo iyo shirki iyo shar waaye marka waxyaalaha najaasadaas qofka ba- taa baadiniyada lafteeda waa in qofku iska nadiifiyo waaye waana tiro badantaa middaas xasadkaa ka mid a kibirkaa ka mid a xiqdigaa ka mid a gaalnimadaa ka mid a waxyaalahaasoo dhan waa wax baa najaaso baadiniya la rabo qofka inuu ka dahiro qalbigiisa waaye ina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat soo ma ahayn salaxa aljasadu kullu waidaa fasada fasada aljasadu kullu alaa wahiya alqalb xanuunadaasoo dhan baa qofka eber ka dhiga waa waxa dadka hadda baabaashay culimadaasaa ka hadashay ee ragga la midka najaasadii daahirka ahay bal soo raac alaaثun waa saddex muqalladatun mid la adkeeyey waxaa lagu adkeeyey xukunkeedaa la adkeeyey sida qaabka loo dhaqayo wamukhafafatun mid la fududeeyey qaabka loo dhaqayaa la fududeeyey wamutawasitatun mid dhexdhexaynas almuqalladatu midda la adkeeyey najaasat lkelbi ayga najaasadiisa wey iyo walkhinziiri khinziirka ay doofaarku waaba ka sixunya ayga iyo wa farci axadihimaa labadaa midkood wixii ka farcamay sad labadaa midkood wixii ka farcamay najaasadii halkaa ka timaada muqalladaa la yihahda waxaa loogu baxshay xukunkeedaa la adkey taasi wata midna waa mukhafafo midna waa mutawasidu axaadiisii iyo adiladiibu halkaa inoo ka sheegaya marka hoose ki waktiga ayna ku koobanayno waa ka soconaynaa wal wuxuu yihi marka wa farci axadihima wlmukafafatu midda la- najaasada muqaladada waatee ay iyo doofaar iyo wixii ka farcamay waa barat meesha ka timid midda mukhafafadan halkee ka imaanaysaa waa tana wlmukhafafatuna bowlu sabiyi cunuga yarkaadadiisa wey wiilka yarkaadadiisa alladii kaasoo lam yadcam aan quudanoo afka saarin hayra labani caana waxaan ahayn waa shard walam yabluqu aan gaarin alxawleyni laba sanana aan gaarin sadarkaa yarkaa intaasoo shardi baa ku jira bowlu sabiy wux horta waa inay bowl yihiin kaadi yihiin ee wiilkaas unqaacadiisa iyo saxaradiisa iyo maaha kaadi weeye isaguna waa sabi waa inuu wiil yahay gabar uusan ahayn gabadhii la dhalato ku mataansaneed xukun gaaray qaadanaysaa mutawasidaday gelaysaa najaasada mutawasidada isaga mukhafafada waxaa looga dhigay qaadqaadkiisa iyo hawshiisaa badan dadka qofkaas wiilasha dhab u qaadqaadaan qofkaas haddii la yara si xooga iskaga dhaq marka waa lagu dhibaatoon lahaa arrimo kalena waa la sheegay kaadiisu inay xoogaa ka fududahay kaadida kale wuxuu waa wiil wax ka yimidna waa kaadi wax kale maaha isaguna lam yadcam khayra laban caana waxaan ahayn ma quudan hadduu cunno gaaray cunidood iyo waxaas waa dhaaf walam yabluqi xawleyni laba sanana aan gaarin muddadii nugmada ku jira caana waxaan ahayn afka aan saarin marka lagu leeyahay qaab cunid ahaan iyo dheef ahaan waa inuusan afka u saarin haddii ca- malab yar iyo afka loogu tiray iyo wax yaroo loo dhabxanageeyey iyo dhib male taas taasi dhib male laba sano waa inuusan gaarin laba sanoo go-an wey hal maalin hadduu dhaafo ama laba waa taxdiidi waa dhibaysaa laba sano waa dhaafo labada sanana waxaa laga bilaabayaa markuu dhulka yimid oo hooyadii umushay dhulka saas u yimid bay bilaabanaysaa loo fiirinaya saacaddu intay ahayd duhurkii toddoba saac in ahayd malan uga tir hadduu markaa dhashay xilligaa kale markii laba sano ay ay go-an tahay wixii saacad hadday dhaafto ama labo waa dhaaf sida loo mayrayo waa lainoo sheegi doonaa wاlmutawasidatu najaasada mutawasida dhexdhexaysa saa'iru الnajaasaati najaasaadka wax alla wixii soo haray wey ey iyo doofaar iyo wixii ka farcmay waa muqallado meel dhig wiilkaa yarkaadiisa shuruuddaa lena meel dhig wax allaale wixii najaaso jira adduunka oo dhan inta kale mutawasidaa la yidhahda najaasa mutawasida waana tiraday ka badata taas kaadidii dadka waaweyn baa ka mid a saxaradii baa ka mid a medi iyo wedi baa ka mid a waa meni maaha waa biyaha kaleo medi iyo wedi baa la yidhahda waa najaaso dhiiggii baa ka mid a dareerey awdama masfooxan soo maahay dhiiggaasaa ka mid a wax dhiigoo la ogol yahay waxaa jidha beerka iyo beeryarada dhiig fadhiyoo ilaahay sidaa ka dhigay wey adigu laakiin inaad inta dhiig soo meel kasoo shubto aad beer ka dhigtid oo fariisisay sida hadda adduunku isticmaalo ilaa hadda dhiigga markay shayga la gowraceeba dhiigga meel ku miiranayaan markaasay meel fariisinayaan wixii oo beer ah hadhow la keenayaadoo cadweyna isku dhegay beer ah taa lama ogola taa maaha waay taa waa najaaso waxaa kaloo najaasooyinka aas dhiigga neefka marka la qalo hilibka ku harhara maaragta masale inta badan isweydiiyaan oo wadaadda ku murmaan weeye midaan dhiigga hilibka iyo xididada iyo lafaha iyo waxaa ku harharay macfuun canhu kaa waa la cafi xataa biyaha markii lagu karinayo digsiga hadduu bedelo dhiig u ekaado dhib ma leh waa haddaad adigu hilibka dhaqdhaqin haddaa hilibka dhaqdado biyo ku shushubtid oo inta biyo soo qaadatay dhaqdid dee xoog usii dhaq baa lagu leeyahay ilaa aada daahir ka dhigtid gududka ka biisid saa u dhaqaysid ilaa adaa baddaa galay ha isku taabsiin waay waxyaalo badan matagii baa ka mid ah najaasadii halkaanu ka qorayaa iyada iyo nidaamkeedii o dhan qofka markau seexdo afka wax ka dareeraan waxaase hadday caloosha shishe ka yimaadeen waa najaaso hadday dhareer dhowa afkan gudihiisa iyo meelahan dhow ay tahaana ma aha waaye waxaa najaasaa shay kastoo aan hilibkiisa la cunin caanihiisa dameero iyo kulli isku qaad kulligood waxaan hilibkooda la cunin caanahooda waa najaaso ilaa binu aadanka maaha dumarka binu aadanka haweenka dee hilibkooda cinunba cunto lama ogole laakiin caanihooy waa nadiif waa daahir waa kaas waa la cabaya bini aadamka waxaa looga soo reebay karaamu leey wax kastoo hilibkiisa la cunana caanahoodu waa daahir labada masale saa u kala dhig laakiin markan waxa hilibkooda la cuno caanahoodu daahirka yihiin waa intuu noolaa in laga lisa ama intii la gowracay waa in laga lisa laakiin neefkii oo baktiyey haddii laga liso ama isagoo ma garanaysaa haddii saa looga liso aan la gowricin baktiyey ma noqonayso wa saasa nidaamkaasoo dhan saas u soconaya baktiyi oo dhan waa la diiday ilaa binu aadamku hadduu dhinto hadduu gaal yahay xataa dee jirkiisa ilaahay baa binu aadamka walaqad karamnaa bani aadam waa najaaso maaha binu aadamku najaaso maaha kow ayaxa iyo kalluunka waa lagu darayaa wixii kaloo dhintaay waa maya masaa-ishaasoo dhan ba halkaa kaaga qora marka waxyaalaha xooluhu caliya naqsadaan ragigeela iyo ariga iyo lo-da lahaa iyo ama raggii soo dhaqi jiraan nala joogay xooluhu waxaa jira intay waxay daaqeen bay inta soo ceshaan bay misna raabsadaan soo lama yaqaan reermihii baan soo marnay waxaasi waxaa weeyaan mar labaaddi xooluhu calalinayaan waxaas uuskaas iyo waxaas waa najaasadaas wey kow waxa mirada la yidhaahdo xameetida ku dhex jira biyaha waxaa jira xameetida ku dhex jira xameetida biyaha ku jira iyaguna waa najaaso ayib fasalkaasna masaa-ishaa waaweyn ayuu inoo bayaaniyey oo inoo caddeeyey ayib waxaa la gelayaa qaabkii loo dhaqi lahaa faslun haadaa faasilun weeye almuqalladatu najaasadii la adkeeyey tadhuru waa daahiroobi bisabci khasalaatin toddoba mayri toddoba dhaqniin bay ku daahiroobaysa toddobada goormaan la bilaabin ba- toddobadaasoo bacda isaalati caynihaa haa oo najaasadaasa caynteedii zu- markii la zuuliyey dabadeeda bacda isaalati caynihaa haa oo naja- ba- waxay u noqonaysaa najaasada haada damiirku caynteedii suulinteedi macnaha meesha laga saaray suulintu waa ka saarid laga dhameeyey dabadeed ta najaasaa meesha saaran marka hore iyada ha laga dhameeyo markaa kabacdi toddoba jeer la dhaqay ayagay doofaarkii wixii ka farcan bacda najaasati caynaha toddobadaa jeer ixdaahunna mid ka mida bituraabin maca turaabin ama mascuubatin bituraabin ciid lala saaxiibiyey mar ka mid a ciid lagu daraya ciidda meesha saar biyaha ku dusha kaasho ama ciidda biyaha isku soo qas wاlmukafafatu najaasada la fududeeyey tadhuru way daahirowdaa birashi lmaa'i biyo ku rushayntood calayhaa iyada dusheeda lagu rusheeyo maca alqalabati qaalib noqosho maceed biyo qaalib noqdaan iyo wa isaalati caynaha wa maca isaalati caynaha caynteeda zuulideeda maceeda najaasa mukhafafaad soo maahayn wiilkii yarkaa kaadiisii weeyo garanaysa marka hore haddii meesha cayni jidho oo ur iyo muuqaal iyo dhadhan iyo waxa leedahay horta marka hore halaga halaga hala zuuliyo deedna biyaha saa loogu xoog loogu shubaya biyaha biyaha lagu shubaya biyaha in la maroojiye iyo inay xagga uga baxaan iyo waxba laguma dhihin biyaha macal qalabati qaalib noqosho micid iyo waysaar si tartiiba iska waxa ilmaha yar oo hadba kaadinayo saan qofka loogu dhibin biyahaas xoogaa saa loogu butaacinaya ayib taasina waa middaas waxaa la mid a najaaso saddexaad baa jidho waa midii mutawasidadii walmutawasidatu tanqasimu iyadu waxay u qeybsamaysaa calaa qismayni laba qaybood alawalu cayniyatun waa cayniyo wa xukmiyatun wathaani midda labaadna xukmiyatun wey cayniyatun waa mid cayn cayniya cayn leh nijaasada midabkeeda baa muuqday sida dhiiggii oo kale ama waxa weeyaan iyadii baa dul saaran midna waxaa la yidhaahdaa xukmiyo meesha inay najaasa kusoo duushay waa og tahay laakiin ma muuqato laakiin waa xukmiyo waa lagu xukumayaa meesha najaasaa soo gaadha wey firirkeed iyo wixii la mida alcayniyatu midda cayniyada layidhaha kala bara marka halkaana lagu kala bartaa allati waa midda lahaa iyada lownun midab u sugnaaday wa riixun ur u sugnaaday wa dacmun dhadhan u sugnaaday macnaha saddexdaa midkood baa u sugnaaday saddexduba inay ku kulmaan shardi maaha lahaa iyada waxaa u sugnaaday lownun midab wa riixun ama ur wa dacmun ama dhadhan falaa budda waxaa laga maarmaana min isaalati lownihaa taa midabkeeda zuulinteeda mar haddii meesha midabkii najaasada ka muuqdo midabkaa la zuuliy iyo wa riixihaa wa- wa min isaalati riixa urteeda in la zuuliyaa lagama maarmaana weli meesha haddii ka urayso wa dacmihaa dhadhankii in la zuuliyaa lagama maarmaana saasaa lagama maarmaana wاlxukmiyatu midda xukmiyada la yidhaahdo midda xukmiyada la yidhaahdo allatii waa midda laa lowna wax midaba lahaa iyada usan u ahaan lahaada soo qadaro midab ma leh walaa riixa wax urana lahaa iyada usan u ahaan walaa dacma wax dhadhana lahaa lahaadaasoo wada taal lahaa iyada usan u ahaan midab ma leh dhadhan ma leh ur ma leh midda noocaas xukmiya la yidhahda meesha in wax soo gaareenna waa la ogyahy taa maxaa kaafinaya ilaa saddexda najaaso laba waa lasoo sheegay sida loo dhaqo eegaya doofaarka iyo wix ka farcamo toddobadii jeer cayntii intii la zuuliyey kabacdi mar ciid lagu daray ciiddaas booskeeda saabuun iyo shaambay wax tari mayaan diintaa ciiddaa sheegtay sharcigaa sheegay jeermiska ay wataan bahalladaas wax kaloo goyn kara ma jiraan kun saabuunood haddaa keenta ciiddaas anfacaysa najaasada mukhafafadana sidaasaa loo dhaqaya tii kalea ku harsanaydoo yakfiika waxaa kaa kaafinaya jeryulmaa'i biyo dareerintood caleyhaa dusheeda awal tii hore rashi ba ahayd biyaa lagu rusheynayay iyo wiilka yarkaadiisa tanna biyaa lagu dareerinaya wey xoog loogu shubaya xoog baa loogu shubayaa biyahan dad baaba diinta fahmay oo kusoo islaama marka ay arkeen diinta islaamku waa hore inay sheegtay eygan iyo jermiskiisa iyo bacteriyiisa iyo balaayadiisa wax kaloo goyn kara inaysan jirin ciiddaa mooyaane bay fahmeen waxay dhaheen waa xaq arrintaas saas ku rumeeye waaye haddaba iyagana sidaas baa loo maamulayaa oo najaasooyinkan loo mayrayaa oo loo iskaga daahirinaya najaasada marka biyuhu hadday yar yihiin biyaha na- biyaha najaasada kor kaga keen waxaan leeyahay biyaha kor kaga keen biyuhu hadday yar yihiin intaa baabka marada iyo najaasaha ku ridid biyihii ha ku shubi waxaan leeyahay intaa biyihii baabka ku shubtid maradii ha ku- ha dhex gelin wixii o dhan ba isla najaasoobaya biyihiina waa khasaare biyo yaroo najaaso lagu dhex riday noqdeen ee maxaa la samaynayaa biyaha kor kaga soo shub shayga iyo baabka marada ku rid ama gacanta ku qabo biyahana kor kaga keen saasaa la rabaa wuruudul maa'i baa shar biyuhu inay ku arooraan iyagu cala najaasada najaasada dusheeda taasaa laga maarmaan shay aan shay dareere ah oo aan biyo ahayn hadduu najaasoobo lama daahirin karo intaasoo fuustoo caanaha hadday kaa najaasoobaan iyo intaasoo fuustoo malaba iyo intaasoo fuustoo saliida qaab loo daahiriya ma jirayso lamana isticmaali karo keliya een, waa la waa la- waa la shidan karaa gaas iyo wixii la mid a laga dhigan karaa kow masaajid laakiin looma shiri karo waxaa najaasada ah shidaalkaas balaadaas najaasoobay xoolaha waa la siin karaa wixii dee kaa najaasoobay biyihii kaa xumaaday xoolaha waa ku waraabin kardhaa oo caanihii xumaaday iyo maraqii najaasada ku dhacday waxaasoo dhan xoolaha waa siin karaa iyaga dhib male iyaga waa la siin karaa waaye saasaa iyaga loo maamuli karaa dhib ma laha ayib wixii la goyn waayo oo najaaso ah saabuun iyo shaambo iyo wixii loo adeegsan karaa loo adeegsanaya calorax baashaan dharka lagu caddeeyey waxaasoo dhan baa la isticmaali karaa oo lagu maamuli karaa ayb faslun hadaa faasilun wey aqalulxaydi dhiigga xaydka ah inta u yar yowman waa maalin iyo waleylatun hameen hameen inuu bilowdo ama maalin bilowdo shardi maaha afar iyo labaatan saac baa looga jeedaa afar iyo labaatanka saac ama ha isku xigeen ama hadday doonaan maalmaha ka dhex yimaadaan marka la isku dardaro waa inaysan ka yaraan afar iyo labaatan saac wa qaalibuhu qaalibkiisuna situn waa lix beri aw sabcun ama waa toddobo lix beri hadduu noqdo bisha inta hadhay soddonkii beri waa garanaysa afar iyo labaatan beri bay gabadhii daahirta aw sabcunna saddex iyo labaatan beri baa bisha haraysa wa agharu inta ugu badanna dhiigga caadadaah soconaya khamsata cashara yowman Sh- toban iyo shan maalmood weeye bilayaaliha hameenadeedii lala qabo intaa ma dhaafeeyo intaa hadduu dhaafo dhiibga dhiigga wuxuu noqonayaa jire ah oo dhabar furan iyo wixii la mid ah aqalu duhri daahirow inta ugu yar bayna alxaydatayni laba xayd dhexdood khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalmood laba dhiig inta u dhaxayso ugu yar oo ay gabadhu daahir noqon kardho waa shan iyo toban beri sababtu waa maxay hadduu meesha u badan gaaro intee noqdo shan iyo toban beri bishii maxaa haray shan iyo toban shan iyo tobankaa kale markay daahir noqoto dhiiggii kale hadduu yimaado labadaa dhiig inta u yar ay daahir noqon kardhaa shan iyo toban beri wey Wa- een, waqaalibuhu qaalibkiisuna arbacatun wacishruuna waa afar iyo labaatan beri waa markii lix beri dhiigu socday yowman aw amase alaaatan wacishruuna yowman ama saddex iyo labaatan beri waa markuu toddoba beri socday walaa xadda waxada uma ahan liagarihi badankiis ba- duhriga weligeedba waxaa laga yaabaa inaan dhiiggaasi ka iman ama toban sano ama sanawaad badan la dhihi maayo ilaa wa ilaa intaa markay joogto waa inuu dhiiggi yimaado ma la dhahayo aqalu nifaasi dhiig dhalmo inta u yar umulidda ka bacdi ilmuhu yimid dhiigga yimaado wey inta u yari majatun waa in yaroo booto ah ama ganid ah in yadoo soo booda in yaroo dhiigu hal mar soo butaacdo wey in yaroo tufida wey wa qaalibuhu inta qaalibkaadoo dhexdhexaadka inta badan dhiig u- dhiig dhalmuhu socdana arbacuuna yooman waa afartan beri afartankaas oo la yidhaha afartankay ku jiraan oo kale dumarka wa agaru inta ugu badanna situuna yowman waa lixdan beri laba bilood inta u badanna waa intaas arrimahan imaamu shaafici baa dabagal wuxuu ku sameeyey dumarka carbeed inkastoo usan dhammaan camimin intii uu ka waraystay xilligiis uu joogay dumarkii joogay markaasna waxaa soo baxay xukunkan istiqraa la yidhahdaa laakiin waa istiqra naaqisa usulfiqiga looga hadlaayo ilaa deliilkiisaa danni ah istiqraha taamkaana deliilkiisaa qadci ah dhiiggaasna waa sidaas waaya dhiig daahir inta ugu yar laba xayd dhexdood baa lagu yidhi waa shan iyo toban beri haddaysan laba xayd ahayn ee xayd iyo nifaas dhexdood shan iyo toban beri waa ka yaraan karaa haddii la yihahdo gabadha iyadoo uur le dhiig waa yimaadaa caado ah isagoo haddeer laba beri ka hor saddex beri ka hor dhammaaday dhiiggaasi ba hadday doon intay umusho dhiigii kale imaan karaa ee laba xayd baa lagu yidhi ogow xayd iyo nifaas laguma dhihin waaye taasna halkaasaa la dhig waa dhiiggaas oo ilaahay subxaana wa tacaala ku dulqadaray nebi aadam gabdhihii ka farcamay waa dhiigga caadada xanuun dhiig ku imaanaya maaha waa caafimaad buu ku imaanaya ayib isagana intaasaa looga tegay waxaa soo haray fasalkan gaaban waxaa la yidhahdaa acdaaru salaad salaadda cududaaradeedaa la yidhahdaa faslun haadaa fasilun wey acdaaru salaati salaada cududaaradeedu ihnaani waa labo cududaar kaleo qof salaad uga tegi kardho oo la ogol yahay ma jiro mar haddii xiskiisa joogo annawmu hurdo iyo wanisyaanu halmaan labadaa cududaar waxaan ahayn lama ogola oo cududaar ay salaadu leedahay ma jiro wey waa laba cududaar ayib labadaa cududaar marka salaadu maadaama ay tahay cibaadooyinka badanigaado qofka jirkiisu la yimaado tan ugu weynan ka badan nebigana oo lagu soo faral yeelay calayhi salaatu wasalaam hameenkii la dheelmay leylat اlisraa walmicraaj oo goormuu ahaa intaa nebigu hijiroon hal sano ka hor salaada xilligaasaa lasoo faral yeelay salaada luqada adducaa baa la yidhaahdaa laakiin waxa weeyaan xagga sharciga salaad tilmaan haddii lagu yidhaahdo waxay leedahay hiya aqwaalun wa afcaalun muftataxatun biاtakbiiri wa muqhtatamatun bitasliimi haalibanna waa lagu daraa waa aqwaal wax lagu hadlo iyo wax ficilo la sameeyo oo allahu akbar lagu galo laguna dhammeeyo salaamo naqsi assalaamu calaykum looga baxo sida qaalibkaa inta badan wey hayru qaalib baa jiro qofka akhriska ee aflaawaha ah salaadiisu haddee salaadna wuu tukadaa waa afcaal kaliya aqwaal male wuxuu akrinaya male qofaa waxba akrin kari waaya kudhagoolkaado kale iyo wax ma akrin karaa waxba ma akrin karayaan waana tukanayaan ko waxaa jira qof isagana tiisu ay aqwaal kaliya tahay laakiin aan dhaqdhaqaaq lahayn qofka caajiska ah dhinac saa iskaga yaal ama meel iska iska xaniban dee waxa weeye wixii buu akrinayaa laakiin ficil ma samsamayn karo labadaas marka waa qaaliban baa qaacidada ku daras tiirarka islaamka mid ka mida weeye islaamnimada shan baa lagu dhiso towxiidka iyo salaada iyo soonka iyo zakada iyo xajka soo ma ahayn waka qofku hadduusan awoodin istaag dee fadhi buu ku tukanaya qof loo cududaaraya salaad inuu ka tago ma jidho ilaa kuwaa mooyaane wax kale hadduu waayo baalashaas buu ka tukanaya indhaha xiribahooda qalbigu salaaddiisaa ugu dareerinaya dou taa kari waayo hata sidaasuu ku wadaya waa fasalkan fasal muhiima weeyaan midka hore oo cududaarkaaya waa hurdada oo qofka cududaar u noqon kara goorma u seexday salaaddu intaysan soo gelin mar haddaan waqtigii salaada joogin barqadeed hadhow inuu toosay hadduu ogyahay hadduusan ogeynba waa sii seexan karaa waaye dembina ma leh hadduu hadha hurdadii la tagto cududaar buu leeyahay xilli horeu seexday salaaddii kama seexan ka hor buu seexday salaadda qofka in loo toosiyana way fiicanta qofka toosinaya hadduusan dhib ka baqayn mid waxaa jira haddii salaadda la to- loo toosiyey laga yaabo kii toosiyey inuu dhibaateeyo dilo oo dee hadduu mushkilo ka daran samayna balaayo uu yahay dee adiga naftaada halaag gelin mayse oo mid aan khayr lahayn qofku hadduu salaadda da- waktigoo soo galay uu seexdo go-aansadana inuu inta waktigu joogo uu tukado malaynaya inuu toosayo maalan qof buu yidhi itoosi labaatan daqiiqaan jibsanayaa ama soddon daqiiqo ama toban daqiiqo ama saacad baa ku qaylinayso gambaleel baa toosinaya waa loo ogolya hadduu markaan sidii uu moodaya dhici weydoo toosi waayo dembi ma saarna salaaddii unbuu qallaynaya haddowse salaada waktigeedoo soo galay seexdo isagoo og mar haddou seexdo waa is yaqaanaa inuusan salaad u kacayn dembiilow noqonaya ma seexan karo qofkaas horta salaadda ha tukan waa uu ogyahay mar haddou seexdo inuusan kacayn markaa salaadda ha hormariyo weliba haddaa la ogyahay qofkan salaadda waktigeedu intuu soo galay kabacdi inuu seexdo waajib dadka waxaa ku ah inay u toosiyaan salaadda ilaa waxa weeye min baabi nahyi can ilmunkar munkar baa la reebaya ninkaa salaad baa loo kicinaya waxaa jira marka kan labaad oo cududaarka waa halmaan halmaankaasi waa inuusan kaaga dhalan shay dembi ah balaayo iyo cayaaro iyo fisq iyo dembi saa u fiirsanaysa haddaad salaaddii halmaantid Ah, cududaarkuuma aha taas waaye wuxuu yidhi qofkii salaadda inta waktigeedu soo galo raba inuu tukado laakiin halmaamadoo mashquulay kitaab soo u daalacanayey shaqo soo u hayey wax soo u qabanayey baa un halmaan ku dhacay kaas weeye kan laguu sheegayo dembi male dembi kama halmaankan dembi kuma mashquulin laakiin wuxuu yidhi hadduu ku halmaamo shay dembi ah ka ka waxuu cayaarayaa buu yidhi qamaar ah, oo dem- xaaraan ah ama shay karaahiyoba ku halmaamay ka shadranji jarow cayaaraya ow bil alcaabi electroniyati cayaaraha electronigayo hadda fil ajhizati yaa laga lagu cayaaro dhalooyinka iyo moobeelada iyo waxaan iyo mamaa shaabaha daalik markaasu waxaasu kaga mashquulay salaadii waa dembaabaya inuu deg deg u qalleeyana weeye waajib ku ah ilaa dad hadda iska wada mashquulsan oo biisi ah baa soo baxay moogta oo wax kale ku mashquulsan sidaas baa qofkaasi noqonaya salaadaha cududaaradeeda dee waxaa ka mid a qofka hadduu maalan duhurkii waktiga casarka u dibdhigo isagoo musaafira ama maqribkii cishaha u raro dee waxa weeye salaadaas waktigaa dambe a laisla tukanaya haddii qofka la dirqiyo oo la yidhaahdo tukan maysid haddii kale waa lagu dilayaadoo kale waa cududaar uusan ka fakan karin sidaas baa iyana lagu tilmaamo masaa'il badan oo taa la xidhiidhana wuu sii caddaynayaa kitaabku ha ahaatee intaasaaba innaga ina ka badan mara kale waxaa lagu tilmaamayaa dadka ay habboon tahay salaadda in loo toosiyo dadka waxaa kaloo fiican in la toosiyo qofka dad tukanaya hortooda seexday safka ka wareeg baa laleeyahay salaadda koo ama sabkiibuu kala gooyey ama mixraabka masaajidka u seexdo waaye ama meel guriga dhaladiisa u seexdo oo ka dhacaya hadduu galgasho war ka kac baa laleeyahay meesha ama waagu intuu berye ka bacdi buu seexdo ama qoraxdu intaysan soo bixin buu seexdo in la toosiyaa fiican dadkaas waaye ama salaadda casar dabadeed buu seexdo ama keligiiba guri iska seexda waa khatar waa karaahiyo macnaha waxay ku imaan kara ma oga ama qof dumaraa seexatay si maaragtay jeega jeega ah laga fiican yahay ama nin baa seexday ama qof dumara iyagoo weji weji caloosha dhulka ku haya qofku saa inuu seexday iyana ma fiicna waa qofkaas kale waa la toosiyaa si fiican u jebsaa la yidhahda oo qofka salaatuleilka in loo toosiye xataa waa fiicanta suxuurta in loo toosiye waa fiicanta waay qofkii gacanta dufanaya waxaa kule inuu seexda maha waa inuu iska mayro iyana waa khatar arrimahaasoo dhan buu sheegaya darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab